madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug mudane cali daahir ciid ayaa ugu baaqay laamaha garsoorka iyo cadaalada galmudug inay si dhab uga shaqeeyaan cadaalada iyagoo la xaqiijinayo in dadka ku nool galmudug ay helaan adeeg garsoor oo hufan dhexdhexaada islamarkaana ku salaysan sharciga baaqan ayaa waxa uu ka tarjumayaa muhiimada ay leedahay in garsoorka uu noqdo mid madax bannaan islamarkaana lagu cadaadin dhinacyada kalgadisan dacwadu ka taalo haddaba waa kan madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo ka qaybgalaya kulan looga hadlayay cimiladu iyo si u saamaysa amniga cadaaladda galmudug marka waxaan kugu baaqayaa inaad ka shaqaysan amniga garsoorka sidaas oo kale muddadii ay magacaabunayeen shaqo fiican ay qabteen waa isballaariyeen maanta garsoorka galmudug dadwo tuulo ilaa iyo gobol buu joogaa xukumo kala duwanna ka qabta waa intaasood uga sii dhawaataan sii ballaariya dhanka cadaaladana awoodda saara ilaa idu yidhaahdo in xukun cadaalada laydinka helo haddaana intaas la helin nabadna ma jirayso cadaaladna ma jirayso barwaaqa iyo roobna ma jirayo sideedaba roobka iyo barwaaqadan cadaaladday daba socda meeshii cadaalad laga helaa barwaaqa taalla hadda ka hor baa nin wuxuu weydiiyey waddamadan reer galbeedka u badan dad haysta diinta kiristanka maxaa dhulkooda u qabow yahay oo u cagaar yahay oo barwaaqada ay u taalla dhulkii islaamkana sidaas uu saxareen iyo kuleel iyo abaar iyo marka markaan analyse garaynay oo mataqaana dhinac walba ka rognay ugu yaraan waxaan soo ogaanay reer galbeedka iyagu inay cadaalad isku falaan markay ugu yar tahay dhexdooda sida ay u nool yihiin maxkamadahooda qofka weyn ee mas-uulka ee xasaanadda leh iyo qofka aan waxba haysan isku siday ugu cadaalad falaan marka cadaaladda iyo barwaaqada way isku xiran yihiin tiimka garsoorka waxaan u baaqayaa ilaahayna waa idinla og yahay garsoorka ee cadaaladda yaan yaan yaan la dibindaabin qof walba xaq uu leeyahay hal la helo halkaasaa dowladnimo noogu horaysa
marka loo eego doorka garsoorka ku leeyahay nabadda iyo xasiloonida iyo sidoo kale kalsoonida bulshada ay ku qabaan garsoorka ayaa waxaa laga filayaa in dowlad goboleedka galmudug laamihiisa garsoorka ay waxweyn ka bedeli doonaan baadqa madaxweyne ku-xigeenkan ay ku shaqayn doonaan taasoo la filayo inay helaan garsoor madax bannaan qaybaha kala duwan bulshada galmudug